oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrafoonka toddobaadkan waxaa barnaamijka marti inoogu ah ambasator cabdisalaan xaaji axmed oo loo yaqaano dhaban cabdisalaam waxa uu safiir ka soo noqday waddamo dhowra oo ku yaala eeshiya ah haddana waa xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya waxaan wax ka weydiin doonaa dhaban cad baasaboorada soomaaliga ah gaar ahaana kuwa ay qaataan diblomaasiyiinta sare iyo weliba shaqaalaha dowladda marka ay safrayaan oo la sheegay in tiradooda ay faraha kasii baxayso marka ugu horreysa kusoo dhowow mudane barnaamijka martida mikrofoonka su-aasha ugu horreysana waxay tahay bal nooga waran yay tahay in caadiyan ama sharciga marka la fiiriyo ay bixiyaan baasaboorada ay siyaasiyiintu qaataan ee loo yaqaano diplomatic pass ama diplomat passport baasaboorada diblomatiga iyo serviskaba wasaaradda arrimaha dibadda bixisa marka waa imise qaybood baasaboorada la siiyo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dowladda maxayse kala yihiin diblomaasiyiinta waxaa leh dad kooban oo ah wixii kabineedka ku jira golaha golaha wasiirada wixii ka tirsan ama wasiir wasiir dowla wasiir ku-xigeenno waxaa leh baarlamaanka oo aan xaasaskooda ku jirin ama sayaashooda aysan ku jirin iyo saddexda taliyo ciidamada u sarreeya nabad sugidda iyo gaashaandhigga iyo booliiska iyo saraakiisha sare oo arrimaha dibadda oo ama laiyo kuwa la bedelo ama saraakiisha saraha oo shareerka tegaya intaasuu ku kooban yahay basaboorka diblomatiga servicekana waxaa leh qof kasta oo shaqada dawladda ku jira oo hawl loo diro layskama qaatee hawl baa lagu siiyaa markii laga keenana waa laga qaadaa marka qiyaas intee la eg ayaa hadda wadata basaboorka diblomaasiga ah hadda lama kala yaqaan dawlado badan oo oo kumeel gaar ah lasoo maray si aan xad lahayn baa loo bixiyey shaqaal oo dhan ama dadka ganacsatada ama kuwa gobolada maamulada ama qof kasta oo karaaniya qof kasta oo militariya boliisa qof waliba sibuu usoo qaatay waayo dawladihii ku-meel gaarka ah ayaa si xisaab la-aana u bixiyey haddana dawladu wanaag baa loo gudbay oo dawladdii waxay rabtaa inay waxakamayso markaan dhibka aragnay arrimaha dabaddu qaarna waa bixisay qaarna ma bixin waxay ka mid yihiin dee wasiirada jooga iyo dadka joogay waxay ka mid ahayn ku-meel gaarkii dad baa jira tarhiib uu niyeystay oo si qalada u fahmay in baasaboorka dawladda lagu socon karo kaliya arrintuna sidaa ma ahan marka hadda prime ministerka markaan u sheegnay wuxuuna soo faray inaan u soo qorno oo aan waxa xog waran ka keenno si wax looga qabto marka hadda sidaasaa loo balansan yahay dhowaan waxaad sheegteen in ilaa iyo sideed kun oo baasaboorada diblomaasiga ah la bixiyey ma jirtaa arrintaasi sideese hadda ku xakamayn kartaan ama u dalbi kartaan inaad xakamaysaan hadda waxaa lagu xakamaynayaa waxaa lagu tala jiraa inay la bedelo ayagoo dhan bade waayo hadda qofkii keen haddaad tidhaahdo dadkii qaladka u qaatay oo mooday inay isaga socon karaan oo bilcagsi weeye laguma socon kara isagaa khatarah haddaad la gasho dal kale waayo waa lagu dabagelayaa waa la ogaanayaa muxuu socdaa marka horena in warqada lagu xiro oo sabab la sheega maana dee dal lagu geli karaaba ma jiro hadda waxaa xalka kaliya waxaa weya in iyagoo dhan la bedelo nuuca la bedelo oo nuuc kale lasoo saaro si dawlad mar haddii dawlad wanaag la gaaray oo dawlad rasmiga la noqday waa in dawladda rasmiga ay ay yeelataa cid lagula xisaabtamo oo dadka qaadanaya ay yihiin intii yarayda loogu talagalay marka ma jirtaa in ilaa iyo sideed kun oo baasaboor la bixiyey oo kuwa diblomaatiga ah sideed kun ma gaaraan laakiin baalugu mahaqaan wax wada la bixiyana maana qofku ka dhaco lama cusboonaysiyo kuwa hadda la qaato sharikadaha soo sameeyey dawladdu ma aha asaj waxay markaa dadka qofka uu ka dhaco waktigu waa in mid cusub la siiyaa ee hadda ma aha guddigoodana tagaan socdaalkana maaha wax bixiyaay warqadaha socdaalku waa sameeyaan oo iyagay hayaan laakiin dee dawladda usoo qortay madaxtooyada usoo qortay prime minister office baa usoo qoray wasaaradda arrimaha dibaddaa qortay wasaarado kalaa qoray militariga ciidamada iyo waxbaa qoray waa la wada qoray marka waa arrin faraha ka baxday waxayna ku noqotay waa muddadii ku-meelgaaryadii kala duwanaa oo qolo waliba loo sahlay dadku inay qaataan waxaa wada qaata degmooyinka xamar oo dhan kuwa joogaa diblomatic bay wataan waa ku aragnay waxaa wata gobolada dadka ka imaanaya ganacsatada dad badan oo isku daya dabada musahlaysa lagu aadayaa yani marka xal kale male waa in waa la adkaynaya laakiin waa in la bedelaa nuuc oo dhan oo kow laga soo bilaabaa oo la siiyaa dadka kooban oo loogu talagalay sidaasaan tala kusoo jeedinaysaa wasaaraddu waxaanan hubabaray ministerku inaan nagu raaci doono marka ma jirtaa tiro rasmi ah ood soo ogaateen oo la bixiyey tiradooda tiro koobkooda guud lama hayo laakiin waxa weeye wax un haddii afar jibaar ka badan dadkii loogu talagalay ama shan jibaar waxaa jira warar sheegaya in shakhsiyaadka haysta baasaboorada qaarkood ay ka tirsan yihiin maamulka somalilan kuwa puntland sidoo kale xubno sarsare oo ka mida burcadbadeeda soomaalida inay haystaan waxaa ugu dambeeyaa laleeyahay hogaamiyaha jabhadda raaskaambooni axmed madoobe oo dhowaan dowladdu ay siisay marka miyaysan u muuqan in shuruudihii bixinta baasaboorka diblomaasiga ah uuba faraha kasii baxaayo marka laga soo tago dowladihii hore laftirkoodana dowladiina hadda jirtana ay bixinayso baasabooradii diblomaatiga ahaa
horta dawlad kastaba shaksi waa ula bareertaa waa la siiyaayo hadda wax la bixinsada maahan laakiin dee anaaba ku iyadoo haa gobollo dad jooga dad ganacsata ah dad oo shaqaalaha oo aan lahayn oo badan baa jiro oo u qaatay maldhaa inay u sahlayso safarkada iyo socdyada oo qalad ah fahamkaasi waa uga sii darayaa maahane waxaana keentay dhibaatadii badnayd oo baasaboorka soomaalida aan la ictiraafin unbay dadku usoo yaaceen inay kuwa guduudan qaataan oo dawladda waana cilmi aan jirin waaye oo inuu ama tarhiibka wax ka taraxiyo ama dad badan oo la qoro shaqaalaha o aan lahayn oo la siiyey waxay dhaceenaa waxaan dhici karnaa boqolkii sagaashan iyo sagaal waa dawladihii kala dambeeye kumeelgaarka ah
marka maxaa is leedahay hadda xalku in haddii mar la bedelo wakti intee la-eg ay qaadan kartaa in kuwii horena ay istaagaan oo kuwa cusub ay dawladdu ku tiirsanaato iyo mas-uuliyiinta loogu talagalay horta inaan ku degdega ma rabin laakiin ra'yigayga aniga shaksiga waxaa weeye horta in dawladdu lahaataa la rabaa ee inay sharikada lahaato maaha waa in dawladay lahaataa dawladduna markay samayso dee sharikad iyo dadka aad shakrinayso in lagaa bixiyo male waad ogtahay niman ajnabiga ahayn jiray oo bixin jiray baasaboorada soomaalida oo sharikad ahaayoo dad u geystay waad ogtahay waad la socotaan in mumbaaso lagu qabtay containaro ay ka buuxaan baasabooradiiyo nuux walba leh oo wato nin ajnabiya oo mar u qori jiray haddana sharikadaha bixiya oo brivate ah oo ayagu soo soo soo daabacday marka baasaboora oo dhan in dawladdu lahaato oo immigrationka la adeejiyo oo gacanta dawladda diblomatic iyo servicena arrimaha dawladdu xaraysato kuwa caadigaana immigrationku xareeyo oo dadka xaqa u leh la siiyo oo lagu kontaroolo baan rajaynaynaa welina ma ay dhamaaneen sharikadihii baa weli wada laakiin dee diplomatiga iyo serviceka waxaa haya immigrationka waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha iyagana wixii loo soo qoray unbay bixiyeen oo dee dawladihii kala duwana usoo qoreen ama madax kala duwana u qortay iyadoo ku jirta arrimaha dabadu marka xal baa laga gaaray haddana prime ministerka afiiskiisa prime ministerka amarna siiyey oon la tashanay waxaana lagu jeedaa sidii xal kama dambaysa loo gaari lahaa maalmaha dhowna insha allah waxbaa ka fuli doona marka haddii ay hay immigrationku hay ama waaxa socdaal laanta socdaalku ay haysa baasaboorada soo laanta socdaalka ma hoos tagto wasaaradda arrimaha gudaha iyaga iyagay hoos yimaadaan laakiin hadde markay madaxda usoo qorto ama madaxtooyada ama prime ministerka ama madaxda sare ama arrimaha dawladda loo qoro ayaga wixii loo qoray bixiya marka waxaa loo qoray waxaan sax ahayn oo badan baa loo qoray oo dadkii baa jooga ama tegey ama la maqan oo ku lisita waana dhacaayo markii hore saddex sano ku dhici jira markana waa shan qofku ka dhacana dee mid cusub in la siiyo maa looma cusub aan siiyo marka mashaakil badan baa ka taaganba oo dadkii baa la wareegaya kuwii oo dhacay bay la wareegayaan marka waa lasoo xallin doonaa dhibaatada baasaboorada mar haddii ay waaxda socdaalku hoos tegaysa arrimaha gudaha iyo iyo amniga qaranka adinkuma waxay ahayd baasaboorada diblomaatiga ah inay si gaara idiin hoos yimaadaan oo aanay hoos tegin laanta socdaalka waxay mustaqbalka noqon doonto ma ma garanayo inaan haysano waa dhici kartaa oo halkanba laga bixiyo laakiin hadda annaga haddee way noo hayaan oo iyagu waxay leeyihiin mashiniskiina waa hayaan awal dabadaa laga dalban jiray hadda iyagaa soo riray diblomatic iyo serviceka xamar baa laga bixiyaa iyo meelihii kale loogu talagalay marka iyagu waa hayaan haddaan ka maarano anagoo hayn karnaa kuwa diblomatiga iyo midka serviceka ah wasaaraddu way ku tala jirtaa maxaa yeelay wasaaraddu weli ma ay lahayn karti ay ku xanaanayso ay ku haysato maxaa yeelay ama meelo yaryar baa lagu jiro ciriir iyo meel wax la dhigo kaydih ma jirin marka iyagaa loo lagu aamino hayo oo mechanismki iyagaa facilitieskii lahaa aadaa umahadsantaha waa mahadsantii
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa toddobaadkan marti inoogu ahaa ambasador cabdisalaan xaaji axmed oo loo yaqaano dhaban cad oo hadda isagu ah xoghayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka horena safiir uga soo noqday dhowr waddan oo ku yaalla qaaradda eeshiya iyo weliba afrika tan intaan dibdamba ugu kulmi doonno dhegaystayaal barnaamijkan oo kalena waxaannu idinkaga tegaynaa nabadgelyo